waxaa la odhan jiray dhaqanka soomaalida ciddii saluugantaa waa loo sadburiyaa waa
saluugankaygii fogaskaba lama saarin haye
oo aad iyo aad u badnaa anoo xitaa waxaaba laga yaaba inaan iska ogolaan lahaa eer markii ugu horraysay haddii wuxuun maaragtay lanaga tala qaado lanaga aqbalo cabashadayada laakiinse waxaa lagu degdegay saddex kun oo militariya markiiba laydaba ka dhigay halkaasaa lasoo tubay ilaa la yidhaha magaalada quljeedka ilaa magaalada buuram hareerheed waxay yidhahdeen nimankii maamulku markaa nimanka jibriil yoonis la yidhaahdow haddaydaan afar iyo labaatan saaca suldaankiinni ku soo qabin qabanin oo noogu soo dhiibin andille annakaa soo garba duubanaynaa sidii daahir ayaala kahaynba loo odhan jiray meesha annagaa leho waad noo shaqaynaysaa maalintaan doonnana dhingid baannu kaaga soo saareen wasiir maxamed kaahin ayaa afkiisa ka odhan jiray